tababarkan waliba wuuse ka saabsinya aas aaska iska hirka hogaanka hanraabta afrika ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya welina qabanqaabiday wasaaradda hanraabta arrimo qoyska iyona xuquuqul insaanka koonfur galbeed ee soomaaliya tababarkan waliba ku qeyb galeen ururada doodayn xuquuqda aadaniga muddaduusa dareer waliba diiradda laka saara doona ee hogaanka hanraabta afrika iyona sida iska filnaashadiiyo ka deeri karaan casmo maxamed isaxaaq walib waa agaasimaaga waxda qorsheynta ee wasaaradda hanraabta arrimo qoyska iyona xuquuqul insaanka koonfur galbeed ee soomaaliya waliba ayaa ku hadalaya muhiimada leeya tababarkan welina hanraabta ka booridaya inyo ka dadaalan intiyo ku sheegayaan midnimadiyona wada jirka anidhabaada dhammaantiin ee mileraageeg brograamku hanoo kula qiibgalen ee hanoo kula qiibgala xildhibaan salmo ee sidoo kale gabdho oo milera wasaarado ku socdaan gabdho civil society organization bulshada gabdho ganacsatada eh dhammaan mileraay hasii dhawaaye ujeedaduna brograamkun una samayn mise wasaaradii samayti war waha inta la aas aas isku xir haweeneed oo ku shaqeeyo arrimo mileraay hogaaminta dhammaan mileraay wala bulshada muhiimin eh dhaqaalahaatoy beerohaadeen arrimo oo siyaasada arrimo beeleraay bulshada dhammaantiyo inta la mideeyay oo gabdho la hela ku shaqeeyeen arrigoogasay insha allah brograamkan muddo lama maalin aniin socdo doona arrimoon eed an falanqeeyana isku xirkuuna may ku dhisanyi heer federaale ku dhisanyi heer isteedna geeka la dhisahay insha allah tababarkan oo dareero doona muddo lama maalimoode waana aasaaska iska hirka hanraabta afrika ee koonfur galbeed ee soomaaliya